asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kuna soo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalasoon qodobada saaka ugu waaweenna waxaa ka mid ah doorashada laba kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo maanta ka bilaabanaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliska booliiska gobolka banaadir iyo hay-adda nisa oo howlgallo qorshaysan ka sameeya qeybo ka mid a magaalada muqdisho shir lagu hergelinayo qorshaha ay soomaaliya kula wareegayso amniga dalka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho gaalo ku diriray xadka etoobiya iyo soomaaliya oo nabadoontoodii loo fadhiyo maanta magaalada jigjiga gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo kormeeray dhul ka mid ah magaalada marka oo loo diyaarinayo in laga dhiso garoon diyaaradeed darabo loo heesto afduub loo geystay dhaqaatiir u dhaltay dalka kuuba oo maxkamad la soo taagay iyo madaxweynaha dalka ukrein oo sheegay in ciidamadiisu cudud adag ay kala hortegayaan kuwa ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhameystiran doorashada laba kursi oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maanta markaas ama goordhowa ka bilaabaneysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waana doorashada kuraasta uga adag ee markaa ilaa iyo dhowr musharax ay ku tartamayaan cabdinaasir alcadeel ayaa ka warmaya
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhici doonta doorasho kuraasta golaha shacabka ah oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka hiiraan waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay bilaabato doorashada laba kursi oo golaha shacabka ah waxaana ka mid ah kuraastaasi kursiga hoob waa hoob lixdan iyo saddex oo ay ku tartamayaan murashaxiintii ugu badnaa doorashada baarlamaanka soomaaliya iyadoo ilaa iyo sagaal murashax ay isku diiwaangeliyeen kursigaasi kursigaas ayaa waxaa horey ugu fadhiyey xildhibaan cabdulaahi goodax barre wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya iyadoo haatan ay isku soo taageen shakhsiyaad kala duwan kuwaasi oo doonaya inay ku guuleystaan kursiga kursigan ayaa loo arkaa inuu yahay kii ugu adkaayo golaha shacabka maadaama ilaa iyo haatan ay isku diiwaangeliyeen murashaxiintii ugu badnaay ee doorashada soomaaliya ee baarlamaanka koob iyo tobnaada waxaana haatan kursigan la filayaa inay maanta ay ku tartamaan sagaal murashax kuwaasi oo loo soo xushay inay kursigaasi matalaan sidoo kale waxaa la filayaa in magaalada beledweyne lagu doorto kursiga kale ee ah hoob kow iyo toban kaasi oo isagana ay ku tartamayaan laba murashax doorashada ayaa goordhow ka bilaaba doonta magaalada beledweyne waxaana haatan socda diyaargarowgii ugu adkaay iyo sidoo kale qabanqaabada lagu jiro doorashadaasi
taliska booliiska gobolka banaadir iyo hay-adda nisa ayaa howlgallo qorsheysan xalay waxay ka sameeyeen qeybo kamid ah magaalada muqdisho faadimo cabduqaadir xasan ayaa faahfaahineysa
baraha kontarool ee muqdisho ku yaala sida isgoosyada jidmareexaan carowo iidka barowax balaagsi isgooska bakaaraha isgooska shaqaalaha iyo degmooyinka qaar ee gobolka banaadir ayaa laga sameeyey howlgalkan qorsheysan oo iska kaashanayeen taliska booliiska qeybta weli oo caddeeya hay-adda nabadsugadda ee nisa islamarkaana sida saraakiishu ay xuseen waxa uu ahaa mid amni xaqiijin ah maadaama la gudagali raba dhowaan bisha barakeysan ee ramadaan cabashada ugu badan ee shacabka ku nool muqdisho qabeen ayaa ahaa dhaca ka jira degmooyinka qaar iyadoona booliisku ay taa ku qeexeen in ujeedka howlgallada loo joogteynayo ay tahay sidii loo yareyn lahaa falalkaasi lidigu ku ah ammaanka dalka waxaana u sababa bay yidhaahdeen waxyaabaha ammaanka dooriya oo aan la dagaalan xoogan kula jirno taliya-xigeenka qaybta weli oo cadde iyo taliyayaasha saldhigyada holwadaag iyo waaberi najiib iyo ismaaciil taliyaha warta nabadda iyo taliyaha nabadsugidda holwadaag ahna taliyaha ilaalada shacabka gaashaanle shakiib gaashaanle cabdi cali taliyaha ciidamada gaarka ee jagboontiyada guurguura qayb ayay ka ahaayeen howlgalkan kormeer ayayna ku sameeyeen goobaha badi dadka ay ka cawdaan ee dhaca laga geysto iyadoona mid mid loo baarayay gawaarida iyo mootobajaajyada isticmaala wadooyinka halbowlaha u ah caasimada soomaaliya ee muqdisho intaasi kadib ugu horeyn waxaa hadlay taliyaha saldhigga holwadaag gaashaanle najiib cabdi abiib wuxuu ku qatumay maadaama oo bilbil oo rabadaan aan gelayno in aan amniga sii xaqiijino oo sii sugnaan rabnaa wax kale oo culeys kale ma jiro maadaama uu hadda culeyska ku badan yahay ee, dhibaatooyinka lagu haya dadka shacabka muwaadiniinta ah ee, burcadka oo hubaysan qoryaha wato oo dadka naftooda iyo maalkooda nafta ugu keenay ay caawa ujeedadina u ahaa waxaan rabnaa habeen iyo maalina inaan ka seexana ma rabno inaan wadnaan rabna howlgalkaan Ee, moogtahay wax walba waa qadar allah waxaan qoran ma jiro laakiin anaga dadaal noo ma yaro Ee, har iyo habeen waa dadaalaynaa ilaa naf aynu ugu jirto oo nafta aan taaganahan ka yeeli mayno shacabka waxaa leenahay adkaysta Ee, insha allah waxaan- waa- waa- waana- waana arki doontiin guushu waa arki doontiin degmada aniga aan xukumo ee, waa ogeyd gu- waagii hore- ayaamihii hore waa la dagaaltamnay haddana waxyaabaha ku haray iyagana sidoo kale waxaa waaye ka joojin mayno shaqadaasna iyadana waa socotaa hari habeen iyadana wadnaa taas waa la dagaaltamayna waa midda muhiimadda faristiida koowaad oo culeyska aan saarna waay haddii waxaan maalinka dooriyaa oo dadka laga qabto waxaa waaye waa waa dhib- dadkaan hadda dadka dhacaya waa wax un dad qof waxa dhacaya haddaa aragtid waa qof oo rabo qofka naftiisa iyo maalkiisa rabo inuu ka qaato ama ku dilo wax kalema waa nin maanka waa waxaan ka dhergay calaqan oo rabo waa inuu ku dilo haddii waxaan jir lahayn ma dhac iyo waxba lama arki laheenba sidoo kale dhankiisa waxaa hadlay gaashaanle isxaaq maxamed ciise taliya xigeen ka qaybta weli oo cadday isagoona sheegay in howlgalkan uu yahay mid ay laba jibaarayaan maadaama bisha barakaysan ee ramadaan la gudagali rabo shacabka ayuu faray si dhow inay ula shaqeeyaan laamaha amniga ay nagu soo fool leedahay bishii barakaysnayd ee ramadaan waxaan u diyaar garoobaynaa sugidda amniga annagoo awalba hore u diyaarsanayn ee, dadka shacabka ee muslimiinta ee sooman inay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan Een, annagoo kaashanayna ciidamada dhammaan ee, qaybta guud iyo ciidanka nisa Ee, waxaan u diyaar garoobaynaa dhammaan meelaha muhiimka ah ee, sida masaajidada iyo goobaha ganacsiga iyo meelaha ugu mashquulka badan inaan howlgallo baaritaan guri guri iyo wado wad- muxuu ahaa gaadiidba inaan ku samayno oo har iyo habeen maadaama bishi barkaysanaada toban cisho ay n- ay- ay- ay ka dhiman tahay Ee, sidaas darteed waxaan codsanaynaa dadka shacabka ah ee, inay muxuu ahaa ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee, si looga hortago nabaddiidka ee, muxuu ahaa ee, dadka muxuu ahaa maantaasoo dhan sooman
faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
shir lagu hirgelinayo qorshaha ay soomaaliya kula wareegayso amniga dalka oo howdba habeen lagu sameeyey kaas oo soo qabanqaabiyey xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada soomaaliya ayaa ka dhacay muqdisho sida lagu sheegay war-saxaafeed waxaa nacyadu eh, kasoo qaybgalay mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan wakiilo matalayay dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo saaxiibada soomaaliya ka taageera dhanka amniga shirkaas ayaana shil lagu soo gabagabay magaalada muqdisho wasiirka xogeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya cabdifitaax qaasim maxamuud ayaana ka warbixiyey Aa, howlkan hangarka ah ee xerada ciidanka cirka ee fasyooni lagu soo gabagabeeyey shirkii ee ku saabsanaa qorshaha kala guurka ee la wareegidda amniga soomaaliya Ee, runtii shirkaasi waxaa soo qaban qaabiyey xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada waxaa qayb ka ahaa oo ka soo qayb galay ee, o b m-ka sidoo kale federal member stateska ama maamul goboleedyada wasaaradaha ay markaa quseyso sida wasaaradda gaashaandhigga amniga maaliyadda arrimaha gudaha iyo eh, sidoo kale eh, wasaaradda cadaaladda waxaa kaloo qayb ka ahaa oo shirkan goobjoog ka ahaa eh, partnerka ama walaalaha soomaaliya ka caawiya gaar ahaan qorshahan amniga ah oo ay ka mid yihiin un-ka amisom iyo sidoo kale eh, eh, eu ama european union dowladda maraykanka dowladda ingiriiska iyo dowladda turkiga iyo safiiro kale oo markaa halkan goobjoog ku ahaa qorshahaas isaga halkan ayaa waxawaa lagu soo gabagabeeyey waxaana kow iyo soddonka la geyn doonaa eh, golaha amniga ee qaramada midoobey security councilka kadibna eh, qorshahaasi markay ansixiyaan waxaa la fulin doonaa oo fulintu ay bilaaban doontaa kowda abril ka qorshahan runtii waxaa weeyaan waxaa looga gudbay oo meesha ka baxay amisom waxaana loo gudbay admis oo isagana ilaa iyo ka waxa waa shaqayn doono inta ay socoto marka howlahaasi oo la wareegida uu socdo soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa iyadoo qorshaheedii wadata ee, hanashada amnigeeda qaranka amni ay iyada maamulkeeda iyo hogaaminteedaba waxa weeyaan si toosa ugu madax bannaan tahay
weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho soomaaliya wadan kaaga imaanaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kormeer ku tegay dhul ka mid ah magaalada marka oo loo diyaarinayo in garoon diyaarad laga dhiso ibraahim maxamed mayo ayaa shabeellaha hoose kasoo diray si loogu jawaabo cabashooyinka ka soo yeeray shacabka ee ku aadan isku socodka dadka wafdigan uu hogaaminayey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najac oo ay qayb ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo maamulka magaalada marka ayaa maanta booqasho ku gaaray deegaanka shalambood oo duleedka ah magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose wafdiga markii ay gaareen shalambood waxa ay durbaba salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanka shalambood waxaana gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiintii iyo saraakiishii la soctay ay kormeer ku sameeyeen dhul loo diyaariyey in lagu sameeyo garoon diyaaradeed islamarkaana ay heli doonaan shacabka magaalada marka iyo deegaanada ku hareeraysan dhulkan ayaa xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya dadka deegaanku ay sheegeen inuu ahaan jiray garoon diyaaradeed ugu horreyn waxaa warbaahinta si wadajira ula hadlay gudoomiyaha magaalada marka saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed waxaa idinka rajaynaynaa guddoomiye inaad hirgelisaan garoomada degmadu baahi weyn bay u qabtaa garoome in la helo oo diyaaradii ay ku soo degaan oo ay dadkii iska kala gooyaan ay dadkii maarata ku adeegtaan runtii waxaan maalin walba ku safarnaa muxuu ahay badda baddan ma aragti ma noqon karto wadda mas-uuliyeed marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno garoonkan samayntiisa iyo maxaa la yidhahdaa hirgelintiisa guddoomiye waxaa idinka rajaynaynaa dowladdu ka rajaynaynaa ka sugaynaa garoonkan in la dayactiro la dardargeliyo howlihiisana insha allahu tacaala ay bilaabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa sharaf weyn noo ah in maanta si nabadgelyo ah lagu soo booqday garoonkii aadna indhihiinna ku aragtiin gudoomiye aad ku aragtiin iyo wasiirka arrimaha gudaha guddoomiyaha degmada garoon diyaarsan oo u baahan kaliya in wax yaroo dayactira lagu sameeyo ee hore ka falgili inuu ku diyaarsan yahay deegaanka shalaambood ayna haddana maantay markhaati aad ka tihiin inuu nabadgelyo yahay ammaan yahay oon maanta halkan ku xafladayhayno
meeshaan waxaa laga rabaa haddii alla idmo garoon in laga furo muhiimna u ah degmada marka dadka degmada marka iyo deegaanada hoos yimaada runtii aad bay u dhib qabaan waxayna ku dhib qabaan safarka isku goosha degmada marka iyo muqdisho runtii cid walba oo gacanka geysan karto waxaan ka codsan lahaa inay ka geysato ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najac ayaa sheegay in maamulka gobolka oo kaashanaya dowlad goboleedka koonfur galbeed sida ugu dhaqsiyaha badan lagu hirgelin doono garoonkan garoonkan waa garoon inta badan diyaarsan dhulkiisana waa yahay dhul adag ee dhulkii loogu talagalay goroommada in laga sameeyo dowlad ahaan annagoo kaashanayna dhammaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedba iyo hay-adaha caalamiga ee caawiya soomaaliya ka caawiya horumarka si gaar ah kuwa koonfur galbeed waxaan ka shaqaynaynaa garoonka in dib u dhis lagu sameeyo mar dhowna laga bilaabo haddii alla idmo sahankan hadda wuxuu ahaa inaan aragno bal garoonka meeshaan ku yaala ee hore maadaama uu dalka naga burburay wax walbo aan lahayn ay burbureen inaan bal ogaano in weli ay rajo jirto oo garoonkan dib looga dayactiri karo iyo in kale taasoo hadda noo xaqiiquuday in halkan garoon ay ku habboon tahay dhinaca amniga marka laga fiiriyo ciidamada amnigana deegaankan shalabood ka howlgala militariga iyo booliskana waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo amniga ay sugayaan iyo ballanqaadka hadda ay sameeyeen oo ah in meeshaan haddii garoonkii dib loo dayactiro ay diyaar u yihiin amniga inay sugaan habeeni maalin waana tan ay u taagan yihiin mar walba ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo radiyowga dalsan gobolka shabeellada hoose
hagaag saxbeel guud ahaana warkiis waxnimaad kala socoteen raadiyaha dalsana magaalada muqdisho khiyaartan dhegeystaha waa naginta cidduu seego waxay dib ugu heli kartaa bog internetka aan ku leenahay ee redio dalsan dotcom aad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka subaxnimo
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel